cisra cutubka saddexaad oo markii bishii toddobaad la gaadhay oo ay reer binu israa'iilna iska deganaayeen magaalooyinkoodii ayaa dadkii oo dham uu ugu soo wada ururay yeruusaalem sidii nin keliya markaasaa waxaa istaagay yeshuuca oo ahaa ina iyo saadaaq iyo walaalihiisii wadaadada ahaa iyo sarubabel oo ahaa ina salaatiyeel iyo walaalihiis oo waxay dhiseen meeshii allabariga oo ilaaha reer binu israa'iil inay ku dul bixiyaan qurbaano la gubo sida ay ugu qoran tahay sharcigii muuse oo ahaa ninka ila oo meeshii allabariga waxay saareen saldhiggeedii waayo iyagu waxay ka cabsanayeen dadkii dalalka degganaa oo waxay rabbiga ugu dul bixiyeen qurbaano la gubo oo ahaa kuwii subaxnimada iyo kuwii habeennimada oo iiddii taambuugyadana waxay u iideen sidii ay u qornayd oo maalin kastana waxay tiro ku bixiyeen qurbaanada la gubo sidii amarku ahaa iyo intii maalin kasta layska doonayey dabadeedna qurbaankii joogtada ahaa iyo kuwii bilaha cusub iyo iidihii rabbiga oo quduuska ahaa iyo kii qof waluba rabbiga ikhtiyaarkiisa ugu bixiyey oo maalintii koowaad oo bishii toddobaad ayay bilaabeen inay rabbiga u bixiyeen qurbaano la gubo laakiinse macbudka aasaaskiisii weli lama dhigin oo waxay ustaadyadii iyo nijaaradii siiyeen lacag oo kuwii reer siidoon iyo reer turusna waxay siiyeen cunto iyo cabniin iyo saliid si ay geedaha keedarka la yidhaahdo lubnaan uga keenaan oo ay badda u soo marsiiyaan ilaa yaafa sidii uu kuros oo ahaa boqorkii faras ugu oggolaaday haddaba markay yimaadeen guriga ila oo yeruusaalem ku yaal sannaddii labaad bisheedii labaad ayay sarubabel oo ahaa ina salaatiyeel iyo yeshuuca oo ahaa ina iyo saadaaq shuqulkii bilaabeen iyaga iyo intii kale oo ahayd wadaadadii walaalahooda ahaa iyo kuwii reer laawi iyo kullii intii maxaabiista ka soo baxday oo yeruusaalem timi oo kuwii reer laawi intii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyn ayay doorteen inay shuqulkii guriga rabbiga u sarreeyaan markaasaa waxaa dhammaan istaagay yeshuuca iyo wiilashiisii iyo walaalihiis iyo kadmi'eel iyo wiilashiisii oo ahaa reer yuhuuda inay u sarreeyaan shaqaalaha ku jira guriga rabbiga iyo weliba wiilashii xeenaadaad iyo wiilashoodii iyo walaalahood oo ahaa reer laawi oo kuwii gurigii dhisayey markay aasaaskii macbudka rabbiga dhigeen waxaa istaagay wadaadadii iyagoo dharkoodii xidhan oo turimbooyin wata iyo kuwii reer laawi oo ahaa ilmo aasaaf oo haysta suxuun laysku garaaco inay rabbiga ammaanaan sidii uu ahaa amarkii daawuud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil oo markaasay darandoori u gabiyeen iyagoo rabbiga ammaanaya oo u mahadnaqaya oo le isagu wuu wanaagsan yahay reer binu israa'iilna weligiisba wuu u naxariistaa oo markay rabbiga ammaaneen ayaa dadkii oo dhammu dhawaaq weyn ku dhawaaqay maxaa yeelay waxaa la dhigay aasaaskii guriga rabbiga oo wadaadadii badidood iyo kuwii reer laaw iyo madaxdii qabiilooyinka oo ahaa odayaashii arkay gurigii hore ayaa aad u ooyey markay arkeen gurigan aasaaskiisii oo hortooda lagu dhigay oo kuwo badanuna farxad bay la qayliyeen oo sidaas daraaddeed dadkii wuu kala sooci kari waayey dhawaaqii farxadda iyo qayladii ooyinta oo buuqiina waxaa laga maqlay meel fog